sharciga ku noqoshadiisa cutubka laxaad haddaba waxaanu waa amarkii iyo qaynuunnadii iyo xukumadii uu rabbiga ilaahiinna ugu amray inaan idin baro inaad ku dhex samaysaan dalka aad u gudbaysaan inaad hantidaan oo aad rabbiga ilaahiinna ah ka cabsataan oo aad wada xajisaan qaynuunnadiisa iyo amaradiisa aan idinku amrayo oo dhan waa inaad idinka iyo wiilashiinna iyo wiilashiinna wiilashooduba wada dhowrtaan intaad nooshihiin oo dhan in cimrigiinnu dheeraado haddaba reer banu israa'iilow maqla oo yeela si aad u nabdoonaataan oo aad uga badataan dalcaano iyo malab la barwaaqaysan sidii rabbiga ah ilaaha awowyaashiin uu idiin ballanqaaday maqal israa'iilow rabbiga ilaaheenna ahu waa rabbi keliya waa inaad rabbiga ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo xooggaaga oo dhan oo erayadan aan maanta kugu amrayo ha ku sii jireen qalbigaaga oo waa inaad carruurtaada aad u bartaa oo aad kula hadashaa markaad gurigaada fadhido iyo markaad jid marto iyo markaad jiifto iyo markaad sare joogtaba waa inaad iyaga calaamad ka dhigtaa oo gacantaada ku xidhaa oo iyagu ha ku ahaadeen qardhaas indhaha dhexdooda kuugu xidhan oo waa inaad ku qortaa tiirarka albaabka gurigaaga iyo irdahaagaba oo markii rabbiga ilaahiinna ahu idingeeyo dalkii uu ugu dhaartay inuu siiyo awowyaashiin oo ahaa ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo uu idin siiyo magaalooyin waaweyn oo wanwanaagsan oo aydan dhisan iyo guryo waxyaalo wanwanaagsanu ay ka buuxaan oo aydan buuxin iyo ceelal qodan oo aydan qodan iyo beero canab ah iyo geedo saytuun ah oo aydan beeran oo intaad wax ka cuntaan aad dherigtaan dee markaas iska jira oo ha iloobina rabbigii idinka soo bixiyey dalkii masar iyo gurigii addoonsiga oo waa inaad rabbiga ilaahaaga ah ka cabsataa oo u adeegtaa oo magaciisa ku dhaarataa oo idinku waa inaydaan dabagelin ilaahyo kale oo ah ilaahyada dadyowga hareerihiinna ku wareegsan maxaa yeelay rabbiga ilaahiinna ah oo dhexdiinna jooga waa ilaah masayr ah waaba intaasoo rabbiga ilaahiinna ahu intuu aad idinkuga cadhoodo uu dhulka idinka wada baabi'iyaa waa inaydaan rabbiga ilaahiinna ah u jarribin sidaad masaax ugu jarribteen oo kale oo waa inaad aad u xajisaan rabbiga ilaahiinna ah amaradiisa iyo markhaati furkiisa iyo qaynuunnadiisa uu idinku amray waa inaad samaysaan waxay rabbiga hortiisu ku quman oo ku wanaagsan inaad nabdoonaataan oo aad intaad gashaan hantidan dalka wanaagsan oo rabbigu ugu dhaartay awowyaashiin oo aad cadaawayaashiinna oo dhan hortiinna ka eridaan sidii rabbigu idiin sheegay wakhtiga iman doona markii wiilkaagu wax ku weyddiiyo oo kugu yidhaahdo markhaati furka iyo qaynuunnada iyo xukummada uu rabbigu ilaaheenna uu idinku amray micnahoodu waa maxay markaas waxaad wiilkaaga ku tidhaahdaa annagu fircoon baannu addoommo u ahaan jirnay dalka masar markaasaa rabbigu masar nagaga soo bixiyey gacan xoog badan oo rabbigu annagoo u jeedna ayuu masar iyo fircoon iyo reerkiisii oo dhan ku sameeya calaamooyin iyo yaabab waaweyn oo ad adag oo halkaas wuu naga soo bixiyey inuuna keeno oo na siiyo dalkii uu ugu dhaartay awowayaasheen oo rabbigu waa nagu amray inaannu samayno qaynuunnadan oo dhan oo aannu wanaaggayaga aawadiis weligayo uga cabsanno rabbiga ilaahayaga ah inuu nolosha noogu daayo siday maanta tahay oo waxay inoo ahaanaysaa xaqnimo haddaynu dhowrno oo aynu amarkan oo dhan ku samayno rabbiga ilaaheenna ah hortiisa siduu inoogu amray